dhaqaale xumi baahsan ayaa ka taagan magaalada muqdisho taasoo saamayn weyn ku yeelatay dadkii masaakiinta ahaa ee nolol maalmeedkooda raadsan jiray arrintan ayaa waxa ay si gaar ah u saamaysay dadka ku shaqaysta mootobajaajta ay xasaska iyo carruurta u joogaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ay saamaynta ku yeelatay arrintani oo warbaahinta la hadlay xamarna dhagoolaa laga yahay intaan mootoolahayn dhagoolay xamar ka tah magaalada dhan waaba layswada furooyaaba reerkii dhamma aag dhan oo la degan yahay saddex qofood bisaaba reer ka leh dadkii waa iswada fureenba shiidkaa keenaaya shan iyo labaatan sitin in laga sugaayo eber soo istaaga ka war meesha kiriyaa la rabaa korataa la rabaa biilaa la rabaa caafimaad ila dadkii masaakiina laababka ku noolaay waa sii kacooyaan waxaa sidoo kale dhaqaale la'aan awgeed u burburay bilihii lasoo dhaafay qoysas badan iyadoo dhalinta u shaqa tagi jirtay tekeda beddelkeeda haatan gudaha tekeda ay cabitaano ku dhex wareejinayaan dad turki ah oo shaqadoodii lagu beddelay sida uu sheegayo mid ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho bilihii lasoo dhaafay sida laysku furay si caadiya maaha ha ad beena u qabtay arrintaas dad la raray oo hal baabuur ku guuray adhax isku sii furooya qoysas badan oo kala daga waan arkeen taasna waxaa keenaysa guriga hadda saaka aniga aan ka soo baxay gabar daraskeyga ah shan cunugay wadataa wallaahi bilah otalaha goojo wax inaysan haysan waxay tiri magaaladaasaan u qarabtire waxaan haaya ma lahaan ninkiina haddii ilmihii waaba kaga tagay wuxuu keenay ilaa ma lahane magaaladu wuu soo bixi magaalada derbiyadaas uu fadhiyo ambuu laabane marka hore tan wuxuu ka shaqayn jiray dekeddaas wuu ka shaqaysan jiray dekeddiina hadda wax shaqanbaba ka jirtaba si kastaba ha ahaatee goobaha ugu badan ay dadkan muruqmaalatada ah ka shaqaysan jireen ayaa ah dekedda muqdisho halka oo ay dowladda federaalka maamulkeeda ku wareejisay shirkad turki ah shaqa la'aantan ayaa ku soo aaday iyada oo muqdisho ay ka jiraan xaalado dhaqaale xumo ah oo saamaysay kumanaan dad ah oo u badan danyar kuwa oo horey u haystay shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda haddaba xaaladda muqdisho ayaa ah mid marba marka ka dambaysa ka sii daraysa waxaana arrintan loo aanaynayaa in ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oo ummadda soomaaliyeed dhaqaalahooda guranaysa kuna biirinaysa dowlado shisheeye